أخذت أخوض جديد المقال من القلب شعرا يجول ببالي بدأت أصلي على المصطفى
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu halkani waa idaacadda islaamiga alfurqaan meel kastoo aad joogtaan ballanteennu waa inaan isku kaashanno faafinta dacwada waxaad ku soo dhowaataan darsiga koowaad ee maduumatulmaqaasi oo ka sheekaynaysa qasawaadkii rasuulka sala allahu calayhi wasalem waxaana soo jeedinayaa sheekh casaam abuu yaxya
مدحت بشعري كرام الرجال هم الله صفى سريرتهم
بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري waxlul cuqdata min lisaanii yafqahu qowlii ama bacd maanta waa maalin isniina kun afar boqol fartan iyo labada hijiriyada sanadku uu yahay waxaynu insha allahu tacaala bilaaban doonaa kitaabkan magaciisuu yahay manduumat almaqaazi ama almaqaazi magacaa wata ou iska leeyahay axmed albadawi raxmatullaahi calayhi uu iska leeyey kitaabka sida ka muuqata iwaankiisaba waxa uu ku saabsan yahay oo uu nadminayaa maqaasidii rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayuu nadminayaa maqaasiduna waxay ka mid tahay siirada iyo taariikhda rasuulka calayhi salaatu wasalaam qeyba ugu muhiimsan ayay ka mid tahay siiraduna waa shay aada u qiimo badan waa shay ina baraya rasuulka calayhi salaatu wasalaam ina baraya weeyaan waa shay ina baraya maalimihii rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo xayaatadiisii iyo noloshiisii waa shay ina baraya waqaacidii iyo dhacdooyinkii waaweynaa ee rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu la kulmay ayuu ina baraya waa shay ina baraya siduu rasuulku calayhi salaatu wasalaam ula dhaqmi jiray maca axbaabihi wa maca acdaa'ihi labadaba suu ula dhaqmi jiray ina baraayo weeyaan siirada noocaasa ee xayaatada rasuulka ina baraysa akhlaaqdiisa ina baraysa dhaqankiisa ina baraysa noloshii guud ee rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu lahaa oo dhan ina baraysa waxyaalaha ugu muhiimsan waxaa ka mid ah maqaasida iyo duulaamadii waaweynaa ee rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu ka qeyb qaatay ama uu hogaamiyey ama uu ka ahaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam horjoogaha hor socdeedka muuminiinta ah iyo hogaamiya hogaaminaya oo ka ah ayaa ugu muhiimsan taasaa waxay keensanaysaa marka markaynu baranno siirada rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo dhaqankiisii iyo akhlaaqdiisii waxay keensanaysaa inaanu jeclaano ayay keensanaysaa sababtoo ah qofka bili-aadanka waxaa lagu yaqaanaa oo caado u ah qofku markaanu aqoonin qofka inaanu jeclaanin laakiin qofku wuxuu wax jeclaadaa ama qofuu jeclaadaa markuu barto ee dhaqankiisa iyo akhlaaqdiisa uu barto ayuu qofku qof jeclaadaa ama uu necbaadaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam qof kastaoo bartana waa jeclaadaa wuxuu qofkuna ku jeclaan karaa markuu rasuulka calayhi salaatu wasalaam taariikhdiisii iyo ayaamihiisii uu ka warhayo waxaa kaloo keensanaysa inaynu daraaseyno siirada rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo maqaasida rasuulka uu lahaa waxaa keensanaysa waxa weeyaan waxaa waajib inagu ah oo waajib diineed ah oo qofkuna iimaankiisu aanu ansaxaynba ee rasuulka calayhi salaatu wasalaam la jeclaado oo laga jeclaado oo qofku ka jeclaado dadkiisa ehelkiisa awlaaddiisa iyo dadka dhammaantood bal naftiisa inuu ka jeclaado ayaa qofka laga rabaa markaasuu qofku iimaankiisu oo dhammaystirmayaa waxaynu ku jeclaan karnaana waxa weeyaan inaynu baranno rasuulka calayhi salaatu wasalaam siiradiisii iyo dhaqankiisii inaynu baranno waxaynu u baahanay rasuulka calayhi salaatu wasalaam inaynu ku dayanno oo inoo noqdo rasuulka calayhi salaatu wasalaam khayru man yuqtadaa inuu inoo noqdo ayaa loo baahanyay markaynu rasuulka calayhi salaatu wasalaam ku dayanahanana de waa inaynu ka akhlaaq dhiganno akhlaaqdii rasuulka calayhi salaatu wasalaam waa inaynu ogaanno aqwaashiisii afcaashiisii iyo shay kasta oo ina gaadhsiinaya inaynu ku dayanno rasuulka calayhi salaatu wasalaam inaynu ku dayanno markaynu baranaano ghazawaadka rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxaynu barananaa butaalaadka rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu muujinayay waxaynu barananaa inuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam ashjacu nnaas inuu ahaa ayaynu barananaa taasna waxay keensanaysaa hadhowto inaynu rasuulka calayhi salaatu wasalaam kaga dayanno xagga shajaacada iyo geesinimada ghazawaadkan rasuulka calayhi salaatu wasalaam ee aynu barananno waxay keensanaysaa inaynu baranno taatikadii rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu dhigayey iyo qaabkii makaa'idda lahayd ee rasuulku calayhi salaatu wasalaam cadowgiisa uula faltamayey ayaynu barananaa hadda waxay keensanaysaa markaas inaynu kaga dayanno qaabka rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu dagaalada u hogayey una hogaaminayey inaynu kaga dayanno taasaa waxay keensan doontaa hadhowtoole inaynu noqonno dad ku dayda rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo min kulli wajhin kaga dayda rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaynu noqonanaa markaynu rasuulka calayhi salaatu wasalaam ghazawaadkiisa baranayno waxaa dhex socota mar walba buduulaadkii saxaabadu ay muujinayeen oo khaswo walba ay dhexeeda muujinayeen ayaa dhex socota waxay ku siinaysaa markaa siiradaas iyo taariikhdaas iyo khasawaadka aynu baranano suuro mukabara ah oo kuu soo gudbaasa oo kaana soosoo gudbinaysa mowqicii iyo meeshii dagaalku ka dhacayey kaaga soo gudbinaysa hadda waxay keensanaysaa markaa kaanamaa inaad dhex joogto oo kale inaad u fahantid dhacdadii iyo qaabkii u dhacaysay iyo dadkii ka qeyb qaadanayey maadaama marka ahamiyadda noocaasa ay leedahay taasaa waxay keensanaysaa oo ay kelifaysaa inaynu baranno aynu daraasayno ghazawaadka rasuulka calayhi salaatu wasalaam aynu daraasayno wakhtigan iyo waayahan aynu joognana waa wakhti ilaahay tabaaraka wa tacaala uu diyaarinayo ama asbaabtii lagu diyaarinayey in diinka ilaahay tabaaraka wa tacaala dib uu jadiidinayo ay muuqato weeyaan mar kastoo diinka la rabo in la jadiidiyana oo dadka raba inay jadiidiyaanna ay dib u nooleeyaanna waxaa lagaga maarmaana inay yaqaanaan oo ay daraaseeyaan xayaatadii saxaabada rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo rasuulka calayhi salaatu wasalaam inay daraaseeyaan sababtu maxay tahay culimmadu waxay yidhaahdaan laa yasluxu aakhiru haadihi alumma ilaa maa saluxa bihi awaluha dadkan aakhirkoodu wuxuu ku toosi karaa oo ku hagaagi karaa keliya wixii ku hagaagay awalkooduu ku hagaagay dadkii rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu hogaaminayey iyo ciidankii rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu u talinayey siday ku hagaageen adduunka ay ku hormareen qiimo ay ku yeesheen dad ay ku noqdeen ummad ummadda wax ka bedasha ay u noqdeen dad bilaadda ku furta seef ay u noqdeen dad quluubta biliaadan ku furta cilmi iyo aqoon ay u noqdeen markii dib loo qaato looguna noqdo dibna loogu muraajice loo muraajiceeyo ayaa waxay keensanaysaa in ilaahay tabaaraka wa tacaala uu yasiro oo uu fududeeyo asbaabtiina gaadhsiinaysay in diinkeennu inoo soo noqdo inaynu majdigeenni sharafteenni dib mar labaad ayaynu u soo ceshanno ayay keensanaysaa waxay taasi markaa inoogu kalifaysaa inaynu wixii ay ku hagaageen aynu baranno ayay inoo kalifaysaa waxyaalahay ku hagaageenna waxaa ka mid ah in tadxiyo iyo nafur iyo dhiiggooda iyo dheecaankooda inay daadiyaan ay horeen diinkooda ay horeen kadib markay u horeen ee ilaahi tabaaraka wa tacaala wuxuu u fududeeyey oo u yasiray in bilaadda ilaahi tabaaraka wa tacaala u furo ayuu u yasiray ahamiyadda noocaasa ayaa waxay keensanaysaa markaa inaynu daraasayno siirada rasuulka calayhi salaatu wasalaam gaar ahaan makaazidii iyo duulaamadii rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu qaadayay intaanu dhinu ka soo gudubno waxaynu usoo gudbanaa markii maqaazi aynu daraasaynano waxaynu daraasaynanaa jihaadkii rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaynu daraasaynanaa jihaadka markaynu daraasaynanana waxaa lagama maarmaan noqonaysa markaas inaynu ogaano maraaxishii uu soo maray jihaadka uu soo maray oo islaamka dhexdiisa markii la fiiriyo jihaadku wuxuu soo maray maraaxil ayuu soo maray marxaladda koowaad waxay ahayd marxaladii dadka muslimiinta lalahaa kufuu aydiyakum waaqiimu salaa gacmihiina laabta salaadana ooga cidina haba yaraatay ha la dagaalamina mar kasta oo dhibaata ay dhacdana lalahaa facfu canhum wasfax ilaahay tabaaraka wa tacaala oo farayey oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam sidaa lagu lahaa taasi waa marxalad markaa lasoo maray weeyaan oo marxaladdii maka la joogay weeyaan marxaladdaa maka la joogay ayaa dadka mu'miniinta ah waxaa la farayey inaanay dagaalamin qorina qaadin ayaa la farayey laakiin haddana waxaa lasii ishaarayay oo lasii tilmaamayey waxyaalo ishaaraya oo tilmaamaya in maalin maalimaha ka mid ah la fasixi doono jihaadka oo jihaadkuu noqon doono jihaad la fasaxa nin walbana wuxuu muujiyo la arki doono maalintaas oo dadku ay kala bixi doonaano laba qaybood ay u kala bixi doonaan qayb qowlkii afkooda ka soo bixi jiray waagii hore ay tadbiiqan iyo camaliyan ay u tadbiiqin doonaan qaybna waxay noqon doonaan qayb fulayowda warkooduna uu noqdo been qowlkooda iyo ficilkooduna uu noqdo mid iskhilaafsan uu noqdo ayaa dhici doonta marka suwarka qur-aanka ah ee maka ku soo degay waxay ishaarayaan laba shay ayay mar walba soo celcelinayaan oo ishaarayaan waa midda koowaad ay ishaarayaan waxaa weeyaan in la hijiroon doono daartan kufrigan laga dhex bixi doono meel gaaroo muslimiintu ay leeyihiinna loo bixi doono ayay ishaarayaan oo waxay leeyihiin yaa cibaadiya aladiina aamanuu ina ardii waasica fa iyaaya facbuduun waa suwar makiya weeyaan suuratu zumar bay ku jirta waana makiya suuratu alcankabuut ayay ku jirtaa waana makiya weeyaan maxaa la ishaarayaa la tilmaamayaa waxaa la ishaarayaa la tilmaam weeyaan in magaalada maka laga bixi doono lagana hijiroon doono dhulka qofka muslimka uu ku cibaadaystana uu yahay dhulka ilaahay tabaaraka wa tacaala uu ku caabudayo maaha meeshuu ku dhashay iyo meeshuu u dhashay midna maaha ee laakiin dhulka qof muslim uu leeyahay waxa weeyaan waa meesha ilaahay tabaaraka wa tacaala uu ku caabudayo weeyaan haddii la hijiroodo oo meel cidlaa loo baxana hadhow toole waxaa dhici doonta in ay dab isku urursadaan dadkii muslimiinta dib isku urursadaan isuruursigaasi hadduu dhacana waxaa iman doonta in la iscolaadiyo ayaa dhici doonta haddii la iscolaadiyona waxaa dhici doonta in gacanta layskula tago ayaa dhici doonta wa ficlan tii ayaana dhacday culimadu waxay isweydiiyaan maxaa xilligii maka rasuulka calayhi salaatu wasalaam loogu waajibin waayey inuu jihaado oo u halgamo oo loogu waajibiyey bacdama uu hijirooday madiina loogu waajibiyey waxay leeyihin culimadu munaasabad baa ilaahay tabaaraka wa tacaala la fiirinayey ilaahay tabaaraka wa tacaala waa awooda inuu addoonkiisa muuminka ah uu gargaaro gaar ahaan rasuulka calayhi salaatu wasalaam inuu u gargaaro oo darfata caynin uu u gargaaro ilaahay tabaaraka wa tacaala waa awooda dhammaan cadow ka soo horjeeda oo dhanna inuu maalin cawda u gooyo allah tabaaraka wa tacaala waa awooda laakiin maalin walba rasuulku calayhi salaatu wasalaam goobjoog ma noqonayo rasuulkuna waa aakhiru nabiyin weeyaan waa khaatimu alambiyaa weeyaan rasuulku calayhi salaatu wasalaam maadaama marka aakhiru nabiyin uu yahay ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu qadaray in rasuulka la mariyo shay kasta oo dadka bini aadanka ee muslimiinta ah ee ka dambeeya hadday u baahdaan inay helaan ay dhici karto una sahlanaan karto ayaa ilaahay tabaaraka wa tacaala uu mariyey oo culaysyo badan baa rasuulka calayhi salaatu wasalaam la mariyey waxaa la mariyey maalin loo diiday jihaadka loo diiday waxyaalaha markaa jihaadka loogu diiday waxaa ka mid ah waxay leeyihin culimmadu reer xijaas waa dad lagu yaqaana tays iyo fudfudayd lagu yaqaano weeyaan waa dad seeflabooda waa dad saxara ku koray weeyaan dadka saxaraa ku korana saxarahana saameyn ku yeesho oo qof kastoo bili-aadana meesha uu ku nool yahay iyo carada uu ku nool yahay iyo cunada uu cunaa iyo lebiska uu lebistaa qalbigiisa ayay saameyn ku yeelataa maadaama marka jiilka rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu hogaaminayo loo diyaarinayo inay hogaamiyaan ajiyaal soo socota inay hogaamiyaan jiilkanna dadka ugu horeeya ay ka mid yihiin dadkii reer xijaaz ee xijaaz ku noola ay ka mid yihiin xijaazna ay tahay meel lagu yaqaano dadkeeda fudfudeed iyo gacan maxaa dhahdaa deg deg leh iyo seeflaboodnimo iyo deg deg wax ku qabtaan lagu yaqaano ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu tababarayay jiilkii hogaamin lahaa ajaal soo socota waxaa la baraya rasaanada iyo deganaanshaha iyo inaanay marnaba hawshu aanay ku soconahaynin fudfudayd iyo aynoo kiciya iyo hawl noocaas aynoo kicinayna wax kasta ay u baahan tahay in laga baaraandego ayaa la barayay waxaana keentay inay noqdaan markii dambe jiil la yaab leh ay noqdaan oo isbedelay oo madina bedelay ay noqdaan dhinaca kale waxaa meesha ku jirta oo loo fari waayey rasuulka calayhi salaatu wasalaam caadigii maka inuu- inuu inuu jihaado saxaabada rasuulka calayhi salaatu wasalaam way yaraayeen dadka ay ka hortegi lahaayeenna waxay noqon lahaayeen dad fara badan ayay noqon lahaayeen dagaalka noocaasna waxaa laga yaabaa markii maadiga caadiga ah iyo asbaabta daahirka la fiirinayo inay ku gacan sarrayn lahaayeen dadkii gaalada ah ku gacan sarrayn lahaayeen laakiin ilaahi tabaaraka wa tacaala wuxuu la rabay markay mushrikiintu ay ku gardaroodaan mu'miniinta dhibaatana ay u geystaan asbaabtii lagu halaagi lahaana gacmahooda ay ku beertaan ayaa ilaahi tabaaraka wa tacaala wuxuu go'aamiyey in la hijroodo kadibna markii la hijroodo waxaa la helaya meel deegaana oo dadka mu'miniinta isku urursadaan dadka mu'miniinta dhammaantoodna isugu yimaadaan kadibna ilaahi baa tabaaraka wa tacaala u sharciyey kadib jihaadka ayuu sharciyeeyey markii la sharciyeeyeyna rasuulku calayhi salaatu wasalaam shan mara can saa'id aljiddi maalintaa laga bilaabo rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa mid soo gala oo baxa ayuu ahaa oo gurigiisa muu ahayn mid muddo dheer u hoyda muu ahayn laakiin rasuulku calayhi salaatu wasalaam mid gaalaa baxa ayuu ahaa marna wuu soo gelaya marna wuu baxaya bucuud badan iyo saraayaad badan ayuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu diray ghazawaadkii isagu rasuulka calayhi salaatu wasalaam gacantuusa ku hogaamiyeyna haddaynu arki doonaayo kitaabkan ayaa inoo sheegi doona insha allahu tacaala wuxuu ilaahay tabaaraka wa tacaala qadaray marka in asbaabtii noocaas ahayd uu ilaahay tabaaraka wa tacaala ku qadaray inay dadka ay noqdaan dad soo gala diinka ilaahay tabaaraka wa tacaala soo gala oo afwaajan afwaajan u soo gala waxaa la yaab leh oo qur-aanka la yaabkiisa ka mid ah in ilaahay tabaaraka wa tacaala uu isku cogsiiyey suuratu alkaafiruun oo awaa'ilu suwarka soo degay qur-aanka ka mid ah iyo suuratu nasri oo aakhiru suurati nasalat ah ay ilaahay tabaaraka wa tacaala isku cogsiiyey maxaa la isugu xigsiinaya waxaa la isugu xigsiinaya waxay culimada munaasabaadka suuro ka dhexeeya ay tilmaamaan in labadan suuro ay leeyihiin munaasabad la yaab leh ay leeyihiin waa suuro soo degtay awaa'ilkii qur-aanku soo degitaankiisa markuu bilaabmay soo degtay weeyaan iyo suuro soo degtay aakhir suura la yidhaahdo suuro dhammaystiroo soo degta inay suuraddaa tahay la sheego asbaabtale waxa weeyaan iyo munaasabadda ka dhaxaysa dadku markay noqdaan dad ka dhex baxa cadowgooda kana baraa qaata ile suuratlkaafiruun waxay tilmaamaysaa in gaalo laga baraa qaadanayo ay tilmaamaysaa markay ka baraa qaataanna kadibna gooni ka noqda ilaahayna tabaaraka wa tacaala keligii u go'a waxaa imanaya markaas nasrigiibaa imanayo idaa jaaa nasru llah waalfatxu wara'ayta annaas yadkhuluuna fii diini illaahi afwaajan ayaa imanaysa jihaadku markaa maraaxisha noocaasa marxalad ka mid a marxal soo maray marxalad ka mid a weeyaan marxaladdii labaad waxay ahayd marxaladdii la ogolaaday in la jihaado la ogolaaday oo wixii markaa gardarro wada ee dulmi iyo gardarro wada in layska celiyo la ogolaaday oo ilaahay baa tabaaraka wa tacaala soo dejiyey udina liladiina yuqaataluuna biannahum dulimuu waina allaha calaa nasrihim laqadiir asbaabta lagu dagaalam waxay tahi aladiina ukhrijuu min diyaarihim bigayri xaqin ilaa an yaquuluu rabbuna allah marka waa idan weeyaan waa la idmay oo ilaahay baa tabaaraka wa tacaala ogolaaday in la jihaado oo la dagaalamo ayaa rabbi tabaaraka wa tacaala ogolaaday haddana ibaaxadii iyo bannayntii la banneeyey jihaadka ile marka hore muxuu ahaa xaaraan buu ahaa marxaladda labaadna muxuu maraya in la banneeyo mubaax uu yahay oo qofkii kugu soo gardarooda inaad iska dhiciso ay kuu bannaan tahay marxaladii saddexaadna waxay noqotay marxalad la waajibiyey laakiin see loo waajibiyey waxaa la waajibiyey ciddii adiga ku soo weeraraysa inaad iska dhiciso ayaa waajib noqotay ilaahay baana iyana qur-aankiisa ku sheegayo waqaatiluu fii sabiili illaahi aladiina yuqaatiluunakum walaa tactaduu ina allaha laa yuxibu almuctadiin ayuu ilaahay tabaaraka wa tacaala ku sheegay kuwa idinla dagaalamaya la dagaalamo calaa tafsiir oo laba tafsiir bay aayaddu leedahay aayad waxaa tafsiira leeda waxa weeyaan tafsiir wuxuu leeyahay waxaa ilaahay tabaaraka wa tacaala uminta faraya ciddii iyaga soo weerarta inay iska dhiciyaan laakiin ciddii aan soo weerarin ee dagaal aan ku soo qaadin inaan iyagu wax dagaala ku qaadinoo walaa tactaduu ayaa la yidhi tafsiir labaad baa jiro odhanaya aladiina yuqaatiluunakum waxaa looga jeedaa waa dadkii caadadooda ay tahay inay la dagaalamaan oo awoodi kara maxay inay qori qaadaan oo gaashaanqaadka qof kastoo marka gaashaanqaada ayaa lala dagaalamaya tafsiirka marka haddii la qaato aayaddan iyo aayadka kale ka dambeeya ee waqtuluuhum xaysu qiftumuuhum wakhrijuuhum min xaysu akhrajuukum waa isku mid un weeyaan waa sii faahfaahinun weeyaan laakiin tafsiirka aynu isaga soconno odhanaya kuwa idinla dagaalama la dagaalama oo marxalad labaad marka saddexaad baan ujeedaa oo jihaadku soo maray oo odhanaysa in jihaadka la waajibiyey laakiin yaa lala jihaadaya ciddii markaa nala nala dagaasha ayaa la jihaadaya marxaladda saddexaadi waxay ahayd marxaladdii jihaadka si toosa loo waajibiyey oo la waajibiyey dhammaan in lala dagaalamo mushrikiinta oo dhan oo ilaahay tabaaraka wa tacaala uu soo dejiyey waqaatilu lmushrikiina kaafa kamaa yuqaatiluunakum kaafa oo ilaahay tabaaraka wa tacaala uu waajibiyey in jihaadka iyo dagaalka la wado xataa laa takuuna fitna wayakuuna addiinu kulluhu lilah waxaynu fahmanaa marka jihaadka maraaxisha uu soo maray waxaa weeyaan marxalo oo maraaxil dhowr ah marxaladda koowaad wuxuu ahaa xaaraan ayuu ahaa marxaladda labaadna wuxuu noqday ma'duun iyo shay mubaaxa ayuu noqday marxaladda saddexaadna wuxuu noqday waajib laakiin wuxuu waajib ku yahay liman bada'a almuslimiina bilqitaal ayuu ku yahay waajib marxaladda saafraad oo u dambaysa oo xaaliyan aynu taaganay wax ka dambeeyan aana jirinin waxa weeyaan waa marxaladdii ilaahay tabaaraka wa tacaala uu ka dhigay waajib uu ka dhigay lijamiic almushrikiina in lala dagaalamo la waajibiyey haddii markaa waajib uu noqdayna laba xaalo midoonbuu maraa un labada xaalo maray maxay tahay waa imaa fardu kifaaya wa imaa fardu cayn labadaa midun weeyaan shaygu hadduu waajib yahay waajibna aanu ka degahaynin waajibkaasi ma kifaayi buu noqdaa ama wuxuu noqdaa cayni ayuu noqdaa asalka jihaadku marka waxa weeyaan waa kifaayi sababtu maxay tahay sababtu waxa weeyaan muslimiintu inay ducafa yihiin iyo inay casiisin yihiin wax asal u ah inay casiisin yihiin ayaa asal u ah in guryahooda lagu soo galo iyo inay gaalada guryahooda ugu galaanna wax asal maxay inay gaalada guryahooda ugu galaan ayaa asal ah laakiin dadka muslimiinta inay adilaa ay yihiin oo dad liita oo guryahooda lagu soo weeraro ay yihiin waa marxala mararka qaarkood dhacda weeyaan asbaab xaggooda ka timaadana ku dhacda weeyaan laakiin inta badan waxaa asala in duulaanka uu noqdo mida darandooriyo oo xagga gaalada ku socda inuu noqdo ayaa asala haddii jihaadkii markaa nooca uu noqday oo jihaadkii uu noqday shay la waajibiyey uu noqday wuxuu rasuulka calayhi salaatu wasalaam u qeybiyey ama u qeybsameen ba cadowgi ka soo horjeeday saddex qaybood ayay u qeybsameen qolo waa qolo la heshiisi waa qowsmun saalaxhum qolona waa qolo kula ballantay dagaal iyo xabad kula ballantay weeyaan qolada markaa la heshiisay waxaa ka mid ah rasuulka calayhi salaatu wasalaam maraxishii koowaad la heshiisay nimankii yahuudda ahaa ee magaalada madiine iyo hareeraheeda degenaa saddex qaybood bay ahaayeen reer bani qurayda iyo reer banu nadiir iyo reer banu qaynuqaac ayay ahaayeen qoladaa markaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam taatikada uu isticmaalay waxay ahayd maadaamuu jihaad uu bilaabmay cadow gudaa ku jira ay yihiinna inuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam la heshiiyo asbaabuhu la heshiiyena waxaa ka mid ahayd in nimankan qureysha ee cadowga ku ah ee maanta xarbiga iyo dagaalka ku cilaamiyey ee horar ahaayeen markaas kol haddii markaa horar ay ahaayeen cadowgaaga waa la kala yaryaraysta waa siyaasaddii rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu ku dhaqmaayey weeyaan maadaamuu kala yaryareysay rasuulku saasuu markaa ula heshiiyey qeybta labaadna waa qoreyshoo iyaga xabad baa ka dhexaysay qayb saddexaadna waxay ahaayeen qayb rasuulka calayhi salaatu wasalaam dhaaftay bay ahaayeen waxaa looga jeeda lam yusaalixuhu walam yuxaaribuhu macnaa lamanay heshiinin lamanay dagaalamin rasuulka calayhi salaatu wasalaam laakiin way daawanayeen oo fagaraha dagaalka ee ka dhexeeya qoraysh iyo rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayay daawanayeen waxaynay sugayeen kolba qoladii guulaysata inay raacaan ayay sugayeen iyagana laba qaybood u qaybsanaa qaybi waxay ahaayeen qayb mar walba rajaynaysay in rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu guulaysto oo reer khusaaca ayaa ka mid ahaa oo nimankaa reer khusaaca la odhan jiray waxay ahaayeen qaar mar walba rasuulka qalbiga kala jira guushana ka filaaya ayay ahaayeen qolada labaadna waxay ahaayeen qolo iyagu aan maxaa la yidhaahdaa rajaynahayn rasuulka calayhi salaatu wasalaam inuu guulaysto laakiin cadowgiisu inuu guulaysto ayay rajaynayeen qolo saddexaad baa jirta oo iyaga labada qolaba inay kii doona ay raacaan ay u dhaqeen cadowga munaafiqiinta munaafiqiintu cadowga rasuulka calayhi salaatu wasalaam baada kala jireen dhinaca kale haddana labada qole maxay rabeen in ammaan ka helaan ayay rabeen qur-aankana ilaahay baa tabaaraka wa tacaala ku waariyey akhiiran markii dambe waxaa soo degtay suurat lbaraa'a ayaa soo degtay ama suuratu tooba oo ummaddii u qaybisay saddex qaybood u qaybisay qayb waa qayb cahdi lagula jiro cahdigoodana la yaqaano cahdigaa la yaqaano ayaa loo dhammaystiraya qaybna waa qayb cahdi lagula jira laakiin muddo aan ku xadidnay afar bilood baa la ogolya markaas fasiixu fi lardi arbacata ashurin baa ka shaqaysanaysa qaybta saddexaadna waa qayb aan heshiisna lagula jirin cahdigan lagula jirin iyaga maxay tahay waa qaatiluuhum yucadibhum allahu biaydiikum wayukhzihim wayansurkum calayhim wayashfi suduura qowmin mu'miniin baa ka shaqaysanaysa saasay markaa dadka u noqdeen saddex qaybood ay u noqotay culimadu ay leeyihin waa qolo muuminiina oo aaminiina oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam aaminka ah rasuulkuna aaminuu ka yahay weeyaan oo rasuulka rumaysay iyo qolo muxaaribiina oo khaa'ifiina ah waa khaa'ifiin waa cabsanayaan oo iyagu waa qolo xabadna rasuulka calayhi salaatu wasalaam ka sugaya ka sugaysa weeyaan rasuulkuna cadaawad iyo cadow tooyo uu kaga tala galaya weeyaan qaybta saddexaad maxay tahay waa qayb cahdi iyo bala lagula jiro iyaga ammaan haysta waktigoodii markaas ayay haystaan markaa jihaadkuna maraxisha noocaasa ayuu soo maray insha allahu tacaala intaas aynu ku dayno maanta subxaanaka allahuma bixamdik ashhadu an laa ilaaha illaa anta astaqfiruka waatuubu ilayk وللدين ضحوا بأنفسهم وجادوا بكل نفيس وغالي شداد إذا ما التقوا بالعداء ليوث تسود بأرض القتال